الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك وجودك وأنك يا لطيف waxaan ku soo jirnay kitaabu siyaam can jaabirin waxaa laga wariyey radia allaahu canhu anna rajula nin baa sa'ala nebiya weydiiyey sala allahu calayhi wasalama su-aal buu weydiiyo faqaala wuxuu yidhi ara'ayta ka waran nebi allow idaa sallaytu haddaan tukado assalawaati almaktuubaati salaadaha la faral yeelay wa sumtu ramadaana ramadaanna aan soomo wa axlaltu lxalaala xalaashana aan xallishado oo bimacnaa xalaasha aan sameeyo muctaqidan xilla xalaalnimadiisa aan u caqiidaysan wa xaramtu lxaraama xaaraamtana aan iska xarimo oo ijtanabtu lxaraama weeyaan aan ka dheeraado muctaqidan taxriimahu xaaraam ahaanshihiisa aan u caqiidaysan xaaraamta aan ka fogaado oo walamasjid aanana ka ziyaadin calaa daalika arrinkaas shay-an waxba intaana ku darin a adkhulu ljanna wataa su-aashii a adkhulu ljannata jannada ma gelaya qaala wuxuu yidhi nebigu nacamhaa waa gelaysaa qaala wuxuu yidhi ninkii wallaah laa asiidu inaanan ka siyaadinayn calaa daalika madkuurkaa shay-an waxba inaanan ku daraynoo aanan intaa in ka badan aanan la imaanayn cadaab la-aan haddaan mar gelaayo jannadii haddaan intaa aan sameeyo waxba ku dari maayo weeyaan marka waa misdaaqii ilaahay hadalkiisa u lahaa in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wa nudkhilkum mudkhalan kariima can mucaadi bni jabalin waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kuntu raju kuntu waxaan ahaa maca nabiyi sala allahu calayhi wasalama fii safarin safar dhexdiis faasbaxtu waa waa berisay yowman maalin qariiban makaanan qariiban meel u dhow minhu nebiga safar saan u ahaynba waagu wuxuu igu beriyey anoo maraya meel nebiga agtiisa maadaama dad badan oo socdaal aan nahay walxal naxnu annaguna nasiiru aan soconayno oo safar aan ku jirno faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah akhbirnii waxaad ii warantaa bicamalin camal camalkaasoo yudkhilunii gelinaya aljannata jannada wayubaacidunii iga dheeraynayo iga fogeynaya caninaari naartana iga fogeynaya ii sheegnaba allow jannada dee waxa weeye camal laguma galo ilaahay waxaa lagu galaa fadligiisa oo baraxla ee waxa weeyaan camal sabab iigu noqda jannada geliddeeda naar inaanan gelinna sabab iigu noqda qaala wuxuu yidhi nebigu laqad sa'altanii xaqiiq ahaan waxaad weydiisay can cadiimin mid weyn xaggiis wa innahu kaasa ay weydiisana la yasiirun waa mid fudud calaa man qof dushii waa u fudud yahay yasarahu allahu ilaahay u fududaynaya caleyhi dushiis qofka ilaahay u sahlayo arrin fudud weeyaan tacbudullaha waa kana ilaahay baa caabudaysaa walaa tushriku shariig yeeli maysid bihi billaahi ilaahay shay-an waxbaba cibaadada cid kale la wadaajin maysa waxdaaniyadiisa aqiraysaa wa tuqiimu salaata salaadaad ogaysaa wa tu'ti zakaata waa bixinaysaa wa tasuumu ramadaan maxalushaahidka xadiidkii hore iyo midkaanba waa soonka meesha ka hadlaysa weeyaan ramadaan baad soomaysaa wa taxuju lbeyta beytka ayaad u xajinaysaa uma qaala wuxuu yidhi nebigu alaa adulluka mayaanan ku tusaynin calaa abwaabi alkhayri khayrka albaabadiis anwaacda khayrka mayaanan kuu sheegin abwaabta khayrka mayaanan kuu sheegin oo ku tusaynin waa ii sheeg bay ka dhigan tahay ee asoomu soonku junnatun waa gaashaan wasadaqatu sadaqaduna tudfiu waxay baktiisaa alkhadi'ata gefka kamaa yudfiulmaau biyuhu say u baktiyaan annaara dabka sida dab shidan haddii biyo lagu shubo biyahaasi dabkaa u baktiyaan ayaa sadaqada aa bixisidna dembigii iyo waxaa la timid bay kaa tirtiraysaa oo kaa baktiinaysaa wa salaatu rajuli ninka salaadiisa fii jawfileyli min jawfileyli hameenka dhexdiisa xaggeeda la tukadana shicaaru saalixiina dadka wanaagsan calaamaadkooda weeyaan shicaar shicaaru saalixiina weeyaanoo calaamadooda iyo dhaqankooda weeyaan hameenkii gelinka dambe in la kaco la tukado waa cibaado nafta ku culus weeyaan laakiin markii qofku la qabsado wax fudud oo dhib yar ayay u noqonaysaa marka waxa weeyaan shicaaru saalixiin dadka wanaagsan baa lagu yaqaanaa inay kacaan xilligaas qaala wuxuu yidhi uma talaa nebigu wuxuu akhriyey tatajaafa junuubuhum dhinacyadoodii ayaa ka dheeraatay dadka wanaagsan can ilmadaajici makaanu jiifyaal dadka wanaagsan dhinacooda iyo dhulka gooriskugu dambaysa lama yaqaan weye dhinacooda dhulka ka dheeraadayo waa cibaadaysanayaano ma seexdaan weeyaan xataa balaqa uu ka gaadhay yacmaluuna aayadda sii akhriyo yadcuuna rabbahum bay baryanayaan khawfan wa damacan wa mima rasaqnaahumna yunfiquuna waxbay ka bixinayaan falaa taclamu nafsun nafna ma oga ma akfiya lahum wixii loo qariyey oo min qurati acyunin ilqabowsigeeda jazaan bimaa kaanuu yacmaluuna weya ilaa halkaa laga gaaray uma qaala wuxuu yidhi nebigu alaa akhbirukam waanan kuu warramayn biraasi lamri amarka madaxiisa amarku waa amarkan oo islaamkaay oo diinkan xaniifka ah madaxoo kale waxa ka dhigan ma waanan kuu sheegayn wa cumuudihi tiirkiisa uu ku taagan yahay ma waanan kuu warramaynin wadirwati ama wadarwati sanaamihi kuruskiisa baarkiisa ma waanan kuu sheegayn qultu waxaan idhi balaa yaa rasuula allah inaadan ii sheegin iska dhaaye ii sheeg qaala wuxuu yidhi raasul amri amarka islaamka ee diinkan xaniifka madaxiisu alislaam weeyaan waa islaamnimada waxyaalaha macnaha amarka layna ku mashaqeeyey ilaa weligeedba waar diinkan xaniifka ee madaxa waxa uu ka dhigan waa islaamnimada weeyaan wa cumuuduhu camuuduhu tiirkiisuna asalaatu weeyaan salaadda la tukanaya diintaa ku taagan wadarwatu sanaamihi kuriskiisa baarkiisuna aljihaadu jihaadka weeyaan jihaadku lala yimaado waa meesha ugu sarraysa baarka kuriska ka sii sarreeya oo kale saasoo kale weeyaan uma qaala wuxuu yidhi alaa akhbirukam waanan kuu sheegayn bimilaaki daalika kaas kan isku hananaya kullihi wadarhanti waxaasoo dhan kan isku geynaya isku hananaya ma waanan kuu sheegayn qultu faqultu waxaan idhi qultu waxaan idhi balaa yaa nabiy allaahi rasuulka ilaahay ow ii sheeg calayka asalaatu wasalaam fa akhada nebigu waa qabtay bilisaanihi carabkiisa oo qabtay oo gacanta ku qabtay wa qaala wuxuu yidhi kufa reeb calayka dushaada haadaakaas ka carabka gacanta ku qabtay ayuu yidhi kaa iska ilaali faqultu waxaan idhi yaa nabiy allah wa inaa annaga lamuaahaduuna ma waxaa naloo qabanayaa bimaa shay natakalam aan ku hadlayno bihi maagaba waxaan ku hadlayno carabku sheeg sheegayo miyaa nala kula xisaabtamaya naloo qabanaya faqaala wuxuu yidhi nebigu hakilatka ummuka hooyadaa kuweydaya yaa mucaadu mucaadow habaar loogama jeedo waxa weeyaan waa qofka lala yaabo fahma yaridiisa iyo macnaha waxa diinka xaggiisa kaga laasimayey qaabka uusan ula soconin iyo ku baraarujin arrimaha lagu baraarujinaya waxaa la yidhi hakiladka umuka yaa mucaad wa hal yakubu nnaas dadka ma ugu tuuraa fi naari naarta dhexdeeda calaa wujuuhihim wejiyaashooda oo amase calaa manaakhirihim sandaloladooda ilaa xasaa'idu alsinatihim carabadooda waxay gurubsadeen mooyaane ma wax kalea dadka halkaa ha ugu tuura naarta wax kale halkaa looguma tuuree carabka wax ka yimid baa dadka qaarkii madax madax naarta loogu tuuraya ilaa carabkii baa madaxa ku yaalla wejiga ku yaalla carabka in la iska sii daayo wuxuu doono iskaga hadaaqo iskaga hadlo khatartaa weyn bay leedahay waa inay xakamaysid weyn carabkaada rawaahu tirmidiy oo fi limaani buu ku wariya wa saxaxahu can abi umaamata waxaa laga wariyay radi allahu canhu qultu waxaan idhi yaa rasuula allah murnii waxaad amadhaa biamrin amar amar kaasoo yanfacuni illaahu ilaahay u anfacayo bihi amarka ilaahay ugu anfaco qaala wuxuu yidhi nebigu calayka laazim bisiyaami soom laazim fa inahu soonka laa mila lahu nadiir ma leh wax la mida ma jiraan weyaan laa nadiira leh xagga caafimaadka jirku ka helay iyo nafta soo u jebiye ajar weynanka qalbi saafinimada ilaahay u dhowaanshaha wax la mida ma jiraan marka waxaa la yidhi dee acmaashu waa toddobaah laba camal waxbay waajibiyaan laba camalna waa isyaga la midkood camalna waa toban jibaarkiis camalna waa toddoba boqol camalna hawaabkiisa maba oga ilaahay mooyaane labada camalo waxa waajibinaya qofkii ilaahay la kulma isagoo cibaadada u khaliso aan waxba ugu shariig yeelin janna u waajibaysa isagoo ilaahay u shariig yeelaya hadduu la kulmana naar baa u waajibaysa labadaa waxbay waajibiya janno iyo naar bay kala waajibiya qofkii xumaan la yimaada xumaantii un baa laga abaalmarin waa la midkeed weeyaan qofkii wanaag damca inuu sameeyo wanaaggii aan samaynin niyeysta laakiin wanaag baa lagu abaalmarinaya labadaa camalna mid kasta waa la midkiis weeyaan qofkii xasanadii la yimaada toban jibbaar weeyaan qofkii xoolihiisa waddada ilaahay ku bixiya waa loo laalaabayaa ilaa toddoba boqol oo laalaab halkii dirhanba toddoba boqoloo dirhan baa looga dhigaya halkii diinaarna sidoo kale soonkiibaa soo haray laa yaclamu hawaaba caamilihi ila allah camalkaas soonka qofka la yimid ajarkiisa ilaahay unbaa og waka waxaa lagu leeyahay soonka iyo qur-aanku waxay u shafeecayaan addoonka maalinka qiyaamada soonku wuxuu dhahaya ilaahay anaa cunadii u diiday shahwadiisa anaa u diiday iga shafeeca aqba qur-aankuna wuxuu leeyahay ilaahayow hurdadii baan hameenka u diiday waa i akhrin jire iga shafeeca aqba markaasay u shafeecaya iyo dee xadiid kaloo tiro badan aan la soo koobi karan baa ku soo arodha cajo badan faslu fii asli soome soonka asalkiis iyo wa bayaani waktii waktigiisa caddayntiisa laga hadlaya aslu soom waaga hore soonku suu ahaa wuxuu ahaa qoraxdu hadday dhacdo afurka soonka laga afuro waagii islaamnimada awalkeedii qoraxdu markay dhacdo ilaa inta qofku ka seexanayo mar hadduu seexdo habeenba ha ahaatee uu gam'o cunno kale ma cuni karo hal saac keliya hadduu xataa bacdal afur seexdo bes weeyaan cunno kale waa ka xaaraam dumar waa ka xaaraam sharaab waa ka xaaraam waxaa kaloo sidaa la mid ah hadduu cishaha tukado mar cisho ma tukaday cunno kale looma ogolo sharaab iyo dacaam iyo dumar midna rag marka nin qays binu sirmata la yidhaahdo iyo rag baa arrini ka dhaceenoo markaasa ilaahay arrintii fududeey oo la yidhi ilaah waa uu ka baryeeyo ama seexda ama ha seexanina ama cisho tukada ama ha tukanina waa laydiin fasax waxaa kaloo jira waagii hore soonku waajib oo ah laakiin waajib wuxuu ahaa takhyiir saa doontiyeel haddaad doontidna ado awood la soon haddaad doontidna ado awood leh raashin iska bixi markaasna af markii dambe waa la bedelay waajib cayniyaa laga dhigay raashinkii qofka caafimaadka qabo waa loo diiday can ilbaraa'i waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi bare kaana asxaabu muxamedin nebi moxamed asxaabtiisu waxay ahaayeen sala allahu calayhi wasalam idaa kaana rajulu ninku markau ahaado saa'iman mid sooman oo faxadara alifdaaru afurku soo xaadiro waqtulifdaar wakhtiga la afurayo oo fa naama qofkii uu seexdo ninkii seexdo qabla an yufdira isaw aan afurin lam yaakul ma cuni jirin leylatahu habeenkiisaas walaa yowmahu maalinkiisaas xataa yumsiya ilaahu ka galabayso maalinta dambe maantao dhan boo soomanaa isagoo aan afurinba caawa gama caawao dhan wax cuni maayo birrina soonka kale dabada ha ugu xidho biri galab markii gabalku dhaco baa ugu horraysa isku bixiskaasu aha wa ina qaysa bna sirmata ninka la yidhaahdo kaana saa'iman buu ahaa nin sooman falamaa xadara alifdaaru afurku markuu soo xaadirayba ataa imra'atahu xaaskiisa u tegey fa qaala laha wuxuu ku yidhi a cindaki agtaada ma yahay gabar yahay dacaamu wax dacaamo la cuno oo afura wax ma haysaa qaalad waxay tidhi laa maya iyana ma dadaalin wax ma sii diyaarin walaakin waxay tidhi andaliqu haddaan tegayaaye faadlubu laka waa kuu dalbaya waa kuu raadinaya haddaan afur kuu diyaarinayaa wa kaana ninkaasi wuxuu ahaa yowmahu maalinkiisa yacmalu kii shaqeeya beer bou malaha lahaa beertaasuu ka shaqaynayay fakhalabadhu waxaa ka qaalib noqotay caynahu labadiis indhoo saasuu isku tuurayba maantao dhan nin shaqaynaya afurkiina ilaa diyaar maahee waa gamay labadii indhood baa qaalib ka noqotay mar haddii indhihii qaalib ka noqdeen oo gamay hadda cuna waa ka xaaraam fa jaa-ad waxaa u timid imra'atu islaantiisa malaha afurkii u wada falamaa ra'ad markay aragtay hu ninkii inuu hurdoy qaalad waxay tidhi khaybatan laka allelahay waa hogti haa khibta khaybatan hoog ayaa hogtay bay tihi khaybatan laka hoog baa ku ahaaday bimaanaa waxa weeyaan dee wax cunaay waa kaa xaaraan wey sababtoo ah waad waad gamaaday waxaa la leeyahay intay toosisayba waay waxay tihi war iska cun markaasuu diiday wuxuu yidhi ilahay baan ka baqayaa cuni maayo waa diiday falama intasafa nahaaru maalinka hadduu kala barmay wushiya caleyh ninkii waa lama yiri daboolo maalintii dambe wey soon isku bixis beertiisa oo ka shaqaynaya waa miyir daboolmagaaja ka badatay iyo shaqada uu ku jiray fadukira daalika arrinkaasaa loo sheegay linabiyi nebigeenna sala allahu calayhi wasalam fanazalad haadihi alaayata aayaddaana soo degtay oo ah uxilla lakum waxaa laydiin xallilay laylata siyaami soonka hameenkiisa arrafathu gaarida gaadhaan ilaa nisaa'ikum dumarkiinna arrafathu ilaa nisaa'ikum oo waxaa looga kinaadanaya waa jimaaci weeyaane hameenkii oo dhan dumarkii waa idiin bannaan yihiin wey awal ma bannaanayn mar haddii salaadda cishaa la tukado marka mar haddii taa la ogolaaday dee waxa weeye cunno la cunana waa la ogolyahay haddii dumarkii la fasaxay mucaamaladaa haddii la fasaxay cunidii cabitaanna waa min baabi awlaa weeyaan fa farixuu waa ku farxeen saxaabadii bihaa aayaddan faraxan shadiidan farax tiro badan farixa faraxan wanazalad waxaa soo degtay oo kale wa kuluu cuna washrabuu cabba waa amru ibaaxa weeye khasab kuguma aha cuna oo cabba xataa yatabayana ilaahu idinka caddaado lakum idinka alkhayd alabyadu liilanka cadi min alkhayd alaswadi liilanka madow labadaa liilan labadaa miiq labadaa liilan ilaa idiin kala caddaanayaan cuna oo cabba waa hameenkii oo dhan weeyaan rawaahu albukhaariyu wa abu daawuuda waannasaa'iyu wa fii riwaaya kaana naasu dadku waxay ahaayeen calaa cahdi nnabiyi nebiga xilligiisii sala allahu calayhi wasalama idaa sallow hadday tukadaan alcatamata cishaha xaruma calayhim dushooda waxaa ka xaaraam ahaan jiray adcaamu cunitaan waa cuno dacaam washaraaba cabitaan wanisaa'u dumar inta midna lama ogolayn mar haddii cisho la tukaday wa saamuu waana soomi jireen ila alqaabilati ilaa hameenka dambe soo qaabilsan leylada dambe alqaabila ilaaha caawaadaan hameenkeeda kale ayay dabada ugu xiri jireen fakhtaana rajulu nin baa khayaanay nafsahu naftiisii fajaamaca imra'atahu xaaskiisii uu jimaacay walxaal qad salla alcishaa cishihii uu tukaday cishihii uu tukaday walam yufdir mana afurin misna waxa weeye dee soonkii maalintii dambana uu iska sooma sidii nin caadiya aa waxa weeyaan arrin aan loo ogolayna waa sameeyey bacdalcishaba uu xaaskiisa u tegey walam yufdir mana usan afurin walxaal lam yufdir usan afurin hiya wamaa qablaha jumlataani xaaliyataani walxaal lam yufdir usan afurinin macnaha ma afurinoo wax afur u banneeya ma jirinoo xanuun iyo wax lamida midna ma jirin lagulahay ninkaas waaba sayd cumar haa nebiga wuu la soo jeedi jiray iskala cawaysami jiray calayhi salaatu salaam ilaa waa madaxdii saree guriguu markaa u soo noqon jiray markaasay xaaskiisu u yimi markaasay tiri waan seexday iyada lafteeda hadday mar seexato bes weeyaan mucaamaladaan iyo waxaanoo dhan lama oggola markaasuu yidhi maya maadan seexan arrintii baa dhex madhay sidoo kale arrintaan waxay ka dhacday kacab binu maalik ilaahay xikmad baa ku jidha oo ilaahay arrintii marka fudayd buu arrimihii hore o dhan baa la bedelo la nasakhay fa araada allahu ilaahay baa doonay an yajcala daalika arrinkaa inuu ka dhigay yusran fudayd liman duul baqiya baaqiya ummadda kale iyo waruksatan rukso iyo wamanfacatan manfaco faqaala subxaanahu ilaahay wuxuu yidhi calima allahu ilaahay waa ogaaday annakum idinku kuntum ina ahaateen takhtaanuuna anfusakum naftiina kuwa khayaanay fataaba calaykum ilaahay waa idinka noqdo waa idinka toobad aqbalay wacafaa cankum waa iska kiin cafiyey alaaya atmim ilaaya aayadda bal dhammaystir macnaha falaa anabaashiruhuna baa li dee hadda waa laydin fasaxay la mubaasharooda wabtaquu maa kataba allahu lakum wakuluu washrabuu cunnadii iyo cabitaankiina dabada loogu sixo can salamata bni lakwaci radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi lamaa nazalat hadihi alaaya aayaddan hadday soo degtay oo tee ah wa cala aladiina yudiiquunahu fidyatun dacaamu miskiin wa cala aladiina kuwii dushooda waxa ahaaday yudiiquunahu soonka awoodayey waa awoodaan ogow fidyatun raashin dacaamu miskiinin ah dacaamu miskiinin baa ahaaday miskiin ha quudiyeen iyagoo soonka awooda hadday doonaanna ha soomeen hadday doonaanna raashin ha iska baxsho macnaha qaabkan fasirkaan qaado aayaddaasi markay soo degtay kaana wuxuu ahaa man araada qofkii doono oo mina anaga naga mid ama mina xalo anaga naga mid yahay an yufdira inuu afuro wayaftadiya fidyana uu bixiyo facala waa samayn jir ikhtiyaar xataa nazlad ilaahay soo degtay alaayat alatii bacdaha aayadda aayadda ka dambaysa oo ah faman shahida minkum ashahra qofkii bisha xaadiro goojoog noqdo u dhalato isagoo wax cududaar aan lahayn falyasum ha soomo fanasakat way nasakday aayaddan dambe haa aayadda hore taa hore bay nasakday markaa raashin iska bixi adoo caafimaad qaba waa la joojiyey farad cayniga markaa soonkii noqdo qof ka soo awoodo oo qaadir ku ah wacalaa hada aljumhuur qaala ibnu cabbaas laysat ilaaya mansuuqa aayadda lama nasikhin inamaa hiya fi shaykhi alkabiir walmara alkabiira waxa weeyaan odayga weyn iyo islaanta weyn aan soonka karin ayaa laga hadlayaayo wacala aladiina yudiiquunahu macnaha karaya laakiin bimashaqatin ku karaya dhibaato haa dhib bay ku karayaan wa minha adaa sidaa darteed baa yatadaxu waxa caddaada bu yidhi annahu laa wajha wax wej ah inuusan lahayn limaa qaalahu bacdu mufasiriina mufasiriinta barkooda waxay dhaheen fil aayati aayadda ka dhaheen oo min taqdiiri maxduufin wax la xadfay in la soo qadara ah maxduuf soo qadaridii iyo wayri oo mimaa yukhaalif hadaa sidaan kalabsan wa cala aladiina yudiiquuna jalaaleynka iyo tag wa cala aladiina yudiiquunahu laa yudiiquunahu laa yaa soo qadarin haa marka waxa weeyaan labadan macnoo kale waa kan ibnu cabbaasna waa ujeedaa kan kalena dee aayadda waxay ahayd iyadaa waxba lasoo qadarin dadka caadi u awooda baaba macnaha ay u bannaanayd inay raashin iska baxsha halkaasna bacdu mufasiriin baa waxa weeyaan hadal loo hoosgeliyey can cadiyi bni xaatimin waxaa laga wariyey radia allaahu canhu waxa weeyaan waa qoladii ninkii deeqda badnaa a xaatim addaayi haa wiilkiisuna hadda cajaa'ib oo isna aha heer waxaa lagu leeyahay deeqdiisu waxay gaadhay iyo waxbixintiisu hadduu dagaalka ku jiro ninka kasoo horjeedo oo la dagaalamayo weriidhiib hubka isi hadduu dhaho isaga xataa hubka kaa la dagaalamayo isaga ku dilaya u tuuro heerkaasaa deeqdiisu gaadhay baa lagu leeyahay marka waa wax macnaha mashhuur bil wuxuu ku noqday sakinimo qaala wuxuu yidhi lamaa nazalad hadday soo degtay xataa yatabayana lakum welig wax ma diidi jirin macnaha kan la dagaalamaya ridhib haddoo dha waranka waa u dhiibaya xataa yatabayana lakum alkhayd labyadu min alkhayd laswadi min alfajri iska jir waa macno weyn min alfajridaas qultu waxaan idhi yaa rasuula allah inii anigu ajcalu waa yeelaa taxta wisaadati barkintayda hoosteeda ciqaalayni laba dabar ciqaalan abyado dabar cad wa ciqaalan aswado dabar madow laba xarig acrifuleyla hameenkaan kaga gartaa mina nahaari maalintii inaan ku kala gartaan rabaa ilaa waxaa la yidhi labada miqilaa idin kala caddaanaya laba miq wuxuu ka dhigtay laba dabar barkinta hoosteedu geli wuxuu rabaa inuu ilaa labadaa xarig midna caddaanayo midna u madoobaanaya kala garanayo cunadiisa iyo cabitaankiisa xiisa iska wado zaada fii riwaaya wuxuu ziyaaday fajacaltu waxaan gudagalaa anduru fi leyl habeenkii baan toosaya labada xarig baan fiirinaya falaa yastabiinu lii imaba caddaanayaba xarigiin waa isku egyihiin mid mid ka midab duwan maba jiraan faqaala calayhi salaatu wasalaam baa yidhi ina wisaadatka walle barkintaadu la caridun waa mid ballaaran barkintaadu waa barkin weyn tahay baa layidhi haa jeegadaadaa weyn waxa weeyaan damiin baa tahay wey inamaa huwa waxaa laga hadlayaa sawaadu leyl hameenka madowgiisa iyo wa bayaadu nahaari maalinka caddiinkeeda wey halkaa jihadaa fiir weeyaan haliilanka madow waa inta mugdigu joogo kan cadna waa markii waagu baryahay meesha xarga la dhigayo iyo arrimahaasba laga hadli maayaba waxaas marka waxa weeyaan ari waa waa waa hurdo weyntaa weeyaan madaxweyne saasaa loogu sheegay marka min alfajridaasna waxa weeyaan ilaa ay ka soo degtay waa la iska cabi jirayo waa la iska cuni jirayo markii dambe la min alfajri waaga bergiisa marka ma jidha waagu mar hadduu beryo cunno la saamaxayo iska sii wadayo suxuurta wadayo waxaas dad hadda sheeg sheegaan waxba kama jiraan waxa weeyaan mar haddii waaga beryo cunno lama ogola can cumar waxaa laga wariyey radia allahu canhu canina waxyaalo kale oo iyo athar iyo waxyaalahaas kale oo yimidna waxa weeyaan adiladan baa ka xoog badan radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaala nebi wuxuu yidhi idaa aqbala leylu hameenku markuu soo qaabilo wa adbara nahaaru maalinkuna daba jeediyo qoraxdu dhacdo wa qaabat ishamsu ku dar qoraxduna dalaq dhacdo la xaqiiqsado ina dhacday faqad afdara saa'imu kii soomana afuri isagoo ama waxaan cuno ama waxyousan cuni ma soomanid wey waxa weeyaan dakala waqtu ifdaari xilli waa furi lahaa waa soo gashay weeyaan soonka waqtigiisa dhamaa marka soonkii waqtigiisa hadda waa garatay fajarka saadiqa laga soo bilaabo ilaa qoraxdu ka dhacayso labadii dhinac baa lagu sheeg intaa iyo inta udhaxaysa weeyaan rawaa hadihi alaaata saddexda xadiis baa alusuululkhamsatu baa werisay weeyaan looma kala hadhin dheh can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi kaana linabiyi sala allahu alayhi wasalam nebi maxamed waxa uu ahaa mu'adinaani laba aadaama bilaalun bilaalun wabnu ummi maktuumin waa laba nin bilaal saxaabiga cajaa'ibkaa ee halkii halkaa fuulay iyo wabnu ummi maktuum ummi maktuum gabadhii la dhihi jiray wiilkeedii alacmaa ee indhoolka ahaa dhib ma lahaa haddii mar lagu bayaaninayo oo ma garanaysaa xan maaha waa saxaabi jaliil e waxa weeyaan magaciisana waa laisku khilaafsan yahay faqaala rasuul lahi wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam ina bilaala saxaabiga hore indhaha qaba yu'adinu bileylin bileylin fii leylin hameenka dhexdiisu aadimaa qabla alfajr salaada subaxaadin horaa jira si dadku u daaro qaataan iskaga suxuurtaan waka fakuluu cuna washrabuu caba aadaanka ninkaas calaamad haydinku noqdo in cunada la ogolyahay iyo sharaabka xataa yu'adina ilaah u ka adinayo ibnu ummi maktuum in ummi maktuum ibnu ummi maktuum ilaah u ka adimaayo aadaamayo wada marka waxa way adaan badabadii waxba u bixin labada aadaan baa la kala yaqaan khalaas a waa isagu waxa weeyaan ibnu ummi maktuumku waaga markuu beryo adimaa isagu oo waxa weeyaan waa indhalahaay oo isaga asbaxta asbaxta baa la yidhaahdaa markaasuu kor fuulhaya waxaa la dhihi jira camar binu qays alcaamiri magacyo kalena waa la sheegay qaala wuxuu yidhi saxaabigu walam yakun ma ahayn baynahumaa labada aadaan dhexdooda ama labada saxaabi dhexdooda ilaa an yanzila haadaakani inuu soo dego oo kii markii hore aadimaya waa bilaal wa yarqaa haadaakana uu koro meesha oo ibn ibnu maktuuma intaa un baa udhexaysa oo maxaa looga jeedaa rawahu sheekhaan ma waxa weeyaan kani markuu saa u adimo bilaal keliya intuu jaranjarada ka soo degayo saas u soo dega kana waa koray sida hadda meesha ku qoran maxaa udhexeeya markaas maxaa udhaxayn laha waxba ma dhexeeyaan qadaraan laga suxuuran karin oo kuluu washrabuuba aysan ka suurtagelayn baa udhexaysa soo ma waxa weeyaan wuxuu dhihi jiray shiikhu raxmatullahi calayhi bilaal baa adimaya markaasoo yabqaa calaa makaani laadaan yabqaa calaa makaani laadaan wuxuu ku baaqi noqonaya meeshuu ka adimay waaguu waardiyeynaya waaga berigiisa waardiyeynaya halkaas ka fadhinaya markii waagii dhag dhaho wuu soo degaya saasoo kane usoo degay kanaa markaa koraya oo adinkii labaad ku dhufanaya muddo dheer baa udhaxaysa suurat almursalaad oo kale laga akri calaamat lfajri saadiq fajarka saadiqa ee runta sheegaya calaamadiisa weeyaan ilaa fajar kaadibaa jiro oo waagi inuu barya iskaa kaa dhigaya ana ahayn can samurata bni jundubin radia allahu canhu can nabiy sala allahu alay wasalam waxaa kaloo jiray laba kale oo mu'adin oo nebigu lahaa intaynaan mu'adiniinta ka bixin abuu maxduura ninkii la dhihi jiro codka quruxda badnaa a nebigu wiilasha kala soo dhex baxay iyo sacd alquradi labadaasna waa laba mu'adin bay ahaayeen can samurata bni jundubin radia allahu canhu can nabiy sala allahu alay wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi laa yagurrannakum yousan idin dagin idinkaga kadinin min suxuurikum suxuurtiinna aadaanu bilaalin bilaal aadaankiisa suxuurtiisa idinka dagayno hamoodinina waagi inuu beryey waa hameene walaa bayaadu lufuq jihadii caddaankeeduna yaysan idinku kadinin bayaadkii almustadiilu dheeraanayay hakadaa sidaas sidee macnaha toos saas noqonay cirka xaggiis xataa yastadiira ilaa uu ka faafayo bayaadku hakadaa sidaas oo dhinacyada ah waagu ilaahu saa u beriyay dhinacyadaa midka saas u dheer kaa maaha rawahu alkhamsatu ila albukhaariya marka kaa hore oo dheer mugdi yaraa ka dambeeya ka bacdi baa misna waagi kala beryaya walafdu tirmidiyi wuxuu aha laa yamnacannakum yousan idinka mancinin min suxuurikum suxuurtiinna aadaanu bilaani bilaalin bilaal aadaankiis wala alfajru fajarkii almustadiilu dheeraanayay weeyaan madaxa madax madaxa ra'san baa le madaxu saas ugu dheeraanaya kor walaakin alfajru lmustadiiru fajarka faafaya fil ufuqi jihooyinka ku faafaya oo macnaha waqooyi iyo koonfur aadaya kaa weeyaan kaas waxaa cuninina waagi waa berya markaas guduud ba marmar noqonaya albaab الثالث baabka saddexaad yajibu soomu soom baa waajibah walifdaaru afurid baa waajibah biru'yati اlhilaali bisha aragtideeda waxaa lagu soomi karaa laguna afuri karaa aragtida bisha waa masalaha garanaysaan can ibni cumar radi allahu canhu can الnabiy salى اllahu alيه wasalam qaala nebi moxamed baa yidhi laa tasuumuu ha soominina laa tasuumuu ha soominina xataa taraw ilhilaalaha ilaa aad bisha ka aragtaan waa hilaala ramadaan walaa tufdiru ha afurinina xataa tarawhu hu oo hilaalkii ilaa ka aragtaan waa shawaalkani fain qumma calaykum haddii laydinka qariyo markay dhalan lahayd labada bilotay doonto ha noqote faqdiruu lahu uqadara uqadara ha maxaa loo qadaraya macnaha kamila bishaa markaa socotay soddon taam yeela rawahu lkhams walafdu tirmidiyi wuxuu ahaa laa tasuumuu ha soominina qabla ramadaan ramadaan hortiis wa suumuu sooma liru'yati waktigiis aragtidiis wakta ru'yati wey wa afduruu afura liru'yati wakta ru'yati aragtidiisa waktigeedana afura waa bisha labaad fa in xaalad hadday teedaahdo duunahu hu oo hilaalka sokadiisa hayaabatun daruur fa akmiluu kaamil yeela oo dhammaystira alaaiina yowman soddon maalmood soddonkaa maalmood ayaa dhammaystiraysaan soddon beri waa inaad dhammaystirnaan shacbaan ama hana waatama ramadaane soddon taam yeela walilbukhaariyi bukhaari waxaa u ahaaday fain qumma calaykum haddii laydinka teedaho laydinka qariyo fa akmiluu kamila ciddata shacbaana shacbaan bisha la yidhaahda tiradeeda alaaiina soddon taam yeela bisha hore wa fii riwaaya fain quma calaykum haddii laydinka qariyo fasuumuu sooma alaaiina yowman tanna xagga kale weeyaan tii hore shacbaan tan dambana soonka ramadaan alaaiina yowman sooma labadaba in la dhamaystira weyaan riwaayaadku si cajaa'ibah ayay kugu caddaynayaan weeyaan soon lama soomi karo ilaa bisha la arko weeyaan lama afuri karo ilaa bisha shawaal la arko ama qabla alqurub ha la arko ama bacda alqurub qoraxdii aan dhicin haddaa aragtid dhib ma leh bisha iyadoo dhacday haddaa aragtina dhib ma leh war waa maxay qoraxdii aan dhicin bisha muuqata ilaa bisha waaba bilaba iyo bil saddex iyo la dhihi maayo hadallada caamada weeye hadalladaas waxa weeyaan waa bishii waxa weeyaan hadday doonto qoraxda aan dhicin baa la arki karaa dhib ma leh waay wacanhu can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaala nebigaa yidhi inna anagu ummatun ummiyah ummad baanu nahay ummiyayo hooyo loo nisbeey oo maxay tahay maxaa looga jeedaa ummatun ummiya waa kan macnaheedu laa naktub wax ma qorno walaa naxsub waxna ma xisaabino macnaha innaa annaga kuwe ah naadaana kuwe ah macshar alcarab reer carbeed haddaan nahay ummadaasaan iska nahay oo annagu waxnana ma qorno waxnana ma xisaabino macnaha diidi maysa qaarkood inuu wax qori jiray cabdullahi ibni camar iyo mucaawiye iyo sayd cali iyo waxbay qori jiray nabiga calayhi salatu wasalaam markay yahuuddu luqadii saryaaniyada usoo qoreenna zayd binu haabit buu yidhi ii baro waa u barta shan iyo toban beri buu ku barta waa u qori jiray waagi dambe hadday nebiga usoo qoraanna waa u akrin jiray zaydkaas marka waxa weeyaan xisaabta xidigaha ma naqaan falagan iyo sayrkooda ma naqaan ilaahay naguma mashaqaynin salaada iyo soonka iyo xajka iyo arrimo cadcad baa ilaahayna yidhi fiirsada oo ninka qoraagaa iyo kan aan qoraaga ahayno baadiyahaas ayada cidlada xoolaha la jooga ay u siman yihiin shay noocaas baa cibaadada ku xidhanta ama combyuutar ninka haysta iyo waxaa shaqo kuma leh waa dadkao dhan baa u siman mid aan baydaacadiiy waxba dhegaysanayn fiirsanayn iyo kan haysta waa isku mid waxa meelaha laga ararkayo maaha cibaadadu ku waajibimayso waa maxay waxa qoraxda aragtideeda iyo bisha aragtideeda weeya yasaluunaka can ilahillah qul hiya mawaaqiitu linnaas wlxaji baa lyidhi marka walaa cibrata biqowli lmunajimiina waalxasibiin waxa weeyaan xidigalayaasha iyo nimanka wax xisaabiya hadalkooda waxba cibraa ma leh xisaabtooda soonku ku waajibi mayo laa calayhim walaa calaa man sadaqa a iyaga macaa ciddii u rumaysa cidna hadday doonaan niman maharaayo meel dheer ka gaadhay oo xariifiinku a xisaabta ha noqdeen maxaa yeele waxaa la arkaa marmar xisaabtu inay iskhilaafto wacalaa hada aljumhuur waqaala ashaaficiyatu ina xisaabahum muctabarun biاlnisbati ilayhim wailaa man sadaqahum fayacmaluuna bxisaabihim waa ku shaqaysan karaan bu kuleey a iyaga iyo ciddi u rumayso ee ummaddo dhan dee kolley kuma waajibin soonka iyaga iyo wixi u rumeeyo wey lanna hada alxadiidaba ma cadeen ba yidhi inaan lagu camal fali karin ba ee kolley waan kolley cilmigan xisaabku waa cilmi caziiz cajaa'ib baa lagu leeyay fiican way xadiidka bal hadda ka soco ashahru bishu haddaba hakada wa hakada waa intaa iyo intaa yani maratan tiscatan wa cishriina wa maratan halaaiina marna sagaal iyo labaatan buu nabig sheegay marna soddon go-an rawa alaaata rawaahu halaaatu wanasey oo waxa weeyaan laba jeer gacnaha isku dabool laba jeer markaa isku daboolshid marka saddexaad baa xabad laabaysaa bishu waa intaas sagaal iyo labaatan ama saddexda waa dhamaystir soddon intaa wey can umi salamata radi allahu canha ana nabiya sala allahu alayh wasalam aala nabigu waa dhaartay min nisaa'ihii buu ka dhaartay dumarkiisii shahran bil ayuu ka dhaartay inaanan bil xaasaska u imaanayn aanan idiin imaanayn ka dhaartay nebigu marka dhaartaasi waxay waafaqda awal shahrin mar ah bil awalkeed xadiidka gadaal sousan iskaga kaabushin falamaa madaa tiscu wacishruuna ma ujeeda sagaal iyo labaatan hadday tagtay yowman min yowmin ee maalmood wadaa waa jirmaaday ow raaxa ma waa carabay nebigu alay slat slam gelin hore iyo gelin dambe midun buu tegay faqiila lahu lagu yidhiyo inaka waxaa lagu yidhi xalafta dhaarata anlaa tadkhula shahr bil dhan inaadan imaanayn ede bisha mayay dhamaatay sagaal iyo labaatan baa la maraya neb allo caaisha hadalka tiri baa li iyadoo ku bilaabay guryaha faqaala wuxuu yidhi nabigu ina shahra bishu shahrigu yakuunu wuu noqdaa tiscatan wa cishriina yowman sagaal iyo labaatan maalmood oo markaas kanaa sagaal iyo labaatan maalmood noqday weeye rawaahu alkhamsatu ila aba daawuuda wazaada muslimu uma dabaqa nabiyu sal alla alay slm biyadayhi buu isku daboolay alaaan saddex jeer maratayni laba laba jeer biasaabici yadayhi gacnihiisa farahooda kullihaa dhammaan waa isku dabool wahaaliatan marka saddexaadna bitiscin sagaal oo minhaa ka mid a laba jeeroo buuxa iyo mar sagaalah waadix soo maa marka waxa weeyaan waa bil maalin dhiman weeyaan oo maalintu dee sideeda uga dhimanay waxaa laga qaata wanaqsu yatii fi shahrayni mutawaaliyin laba bilooda isku xiga sagaal iyo labaatan waa ku dhamaan karaan ogow a saddex bilooda isku xiga sagaal iyo labaatan waa ku dhamaan karaan ogaada afar bilood isku xiga sagaal iyo labaatan waa noqon karaan walaa yaziid wax ka badanse maya shan bilood maya iyo lixi ragga dee bilaha iyo la socda way can abi bakrata radi allahu canhu can nabi sala اlla alay slam qaala nabi baa yidhi shahraa ciidin ciidda labadeeda bilood laa yanqusaani ma nusqaamaan ramadaanu iyo wadulxija kuwa un ku bacdee labada bilood ciidda waa labada ramadaan iyo dulxija ma wada nusqaamaan mid hadday nusqaanto midaan mid baan nusqaamayn rawa alarbaca maxaa looga jeeda isku hal sano inta badan ma wada nusqaamaan hadday midi ma garanaysaa nusqaanto sagaal iyo labaatan noqoto mid baa soddon noqonaysa maya waxa la yidhi saa maahay ma wada nusqaamaanoo hawaabkoodu ma nusqaamo tiradoodu haba nusqaantee sagaal iyo labaatan hadday kuugu dhamdhamaadaan dhan bay tirsigu ka nusqaamay laakiin xagga ajarka kama nusqaamaan maya waxaa la yidhi dilxijo hawaabkeedu kama yara hawaabka ramadaan la helay waa bil weyn bisha xajka la joogo xajkii baa la gudanaya ciiddii weyneyd baa meesha ramadaankana soonkii iyo ciiddii kalaa meesha allahu akbar waa maalmo waaweyn fatahbutu ru'yatu lhilaali aragtida bishu waa sugnaataa walow bishahaadati cadlin hal ninoo caadila aragtidiisa baa allah ka dhiga shahaadadiisa markhaanti kiciis can اlxuseyn bn اlxaarif radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi khadaba waa khudbeeyey amiiru maka maka barasaabkeedii baa khudbeeyey uma qaala wuxuu yidhi cahida ilaynaa wuxuu noo naamray ama nebigu wuxuu noo dardaarmay ama naamray sala allahu alayh wasalam rasuul lahi sal lay slam an nansaka inaan ku cibaadaysano liru'yati aragtida inaan ku cibaadaysano aragtida bish nebigaa noo dardaarmay xagee laga maraya fain lam narahu haddaanan arkinin oo washahida ayaga markhaanti kacaan shaahida cadlin cadaalad labadeed markhaanti nan nasakna waa ku cibaadaysanaynaa bishahaadatima markhaantigooda annagu maana arag laba nino markhaanti ay yidhi lakiin annaga aragnay amiiru maka waxa weeyaan cabdullaahi ibni cumar buu ahaa haddii aan labadaa helna soo ma aha waa qabsanaynaa markhaanti baan haynaa rawahu abu daawuud wadaaru qudniy waa saxaxahu can rajulin nin waxaa laga wariyey ninkaasoo min asxaabi nabiyi nebi moxamed asxaabtiisa ka mida sala allahu alayh wasalam aljahlu aljahl bisaxaabi laa yadur waa qaacida kuliya saxaabi haddii laga jaahil noqdo dhibaato ma leh can rajulin ninun ii caddee kaliya inuu min asxaabi nabiy aha fa ina alasxaaba kullahu cuduul dhammaantood baa caadilina qaala wuxuu yidhi ninkaasi ikhtalafa naasu dadkii baa iskhilaafay fii aakhiri yowmin maalintii aakhirkeed maalintii ugu dambaysa oo min ramadaana ramadaan haggeeda ka ahaatay weligeed baa khilaafku soo socday maalintii ugu dambaysaa la isaysaa faqadima caraabiyaani laba reer baadiyaa baa soo galay fashahidaa waxay markhaanti kaceen cinda nebiy nebiga agtiisa sal alay slam bilaa ilaahay waxay markhaanti kaceen oo waxa weeyaan shahidaa cinda nebiy waxay dhaarteen bilaa ilaahayna ku dhaarteen yaa laa hallaa inay arkeen alhilaala bisha amsi cashiyatan shala galab macnuhu waa islaasaa amsi cashiyatan shala galab shalay galabtii shalay galabtii ayaan bisha arrinabay dheheen waa carabi cajaa'ib fa amara rasul lahi sala alay slam nebigu wuxuu amray ilaa meelahaas iyo meelaha baadiyaha iyo meelahaas baa bisha iyo aragtida ku fiicanta daarahan iyo waxaan dhisdhisanayo waddankan moogtahay inaan dadku arkin baa dhici karta nebigu wuxuu amray annaasa dadkii an yufdiruu inay afuraan maxaa horta caddaaday inaysan maanta ramadaan ahayn war afura wa an yaqduu inay jarmaadaan xaggee biri weeye biri ilaa musalaamkaani tukadkood maanta horta gaa iska gelin dambe iska afura laakiin biri baan ciidda tukanayno rawaa abu daawuud oo axmed bisanadi saxiix weligaa gelinka dambe iyo haddii warku soo gaaro waxa weeyaan xil aan ciidda la tukan karin marka biriyat lilaal labadaa nin baa markhaanti kaca laba nin marka in la qabsan karo xadiidkan iyo kii horeba waa kuu sheeg can ibni cumar waxaa laga wariyey radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi taraa annaasu dadkii baa istustusay waa istustuseen alhilaala bish fa akhbartu rasuulalahi sala allahu alay wasalam nebi maxamed baan u sheegay anii anigu ra'aytu inaan arkay macnaha waa istuseen waa maxay waxay ku hadhadleen waa la arkay qole waxay dhaheen hebel waxaan maqalnay iyaga arkay maa oo dadka waa la arkay baa la yidhi maya lama arag yaa arkay waxbaa hadallaa la isdhexaya cash qof gaar loogu hayo le anaa arkayna ma jiro anigoo ibnu cumara may taqaanaan anigaasaa yidhi bira ana anii ra'aytu nabaalow anaa arkay waa hal saxaabi waa saxaabi weyn hadde waa culusi fasaamo nabigaa soomay waa amaranaasa wuxuu amray bisiyaami soonkiis hal nin waa lagu soomi karaa soo ma ahayn ha afurka laakiin maya soo ma laba nin waa in la helo hal nin baa lagu soom rawaahu abu daawuud wa ibnu xibaan walxaakim waa saaxiibaadadaa loo dadaaya wasaxaxa can ibni cabaas radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi jaa caraabiyu nin kaleo reer baadiya ila nebi sal ly slm faqaala wuxuu yidhi innii ra'aytu lhilaala bishaan arka meelahaasaas bilaha laga arka horta tuulooyinka iyo meelaha dhinacyada iyo haa fogfog bishii ma arkay buu yidhi nebigii iyo madiina iyo halkan lama hayo faqaala nabigu yidhi atashhadu an laa ilaaha ila allah ilahay maa ilaha kale inuusu jir maqirays markhaantiga waa laiska sugayaa moogta qaala nacam qaala wuxuu yidhi atashhadu maqiraysa anna muxamadan rasuulu llah muxamed waa nebiga hadda rasuulka ilahi nabiya sal ly slm qaala nacam qaala wuxuu yidhi yaa bilaal bilaalow adin fi nnaasi dhawaaq dadka dhexdooda ka dhawaaq aadaan caadiya ma falyasuumuu ha soomeen bishi waa sugnaata hal nin baa la hela reer baadiyaha reer magaalka markhaanti loo qabsada amoodan keliya nin wanaagsan baa la doonaya kuwaana waa cajo badan rawaahu asxaabu sunani wabnu xibaan walxaakimu a marka bisha sidaa weeye nidaamkeedu ee bil ma garanaysaa iska sheekooyin kale ah ma aha bishu waa la iska sugaya qofka aahir daahirka hadduu islaamnimadiisu haboon tahay cadaalad ka muuqato khalaas weeyaan hal ninoo markhaantiga likulli qadrin ru'yatuhu jiha kasta aragtideeday leedahay adduunka o dhan ma isku aragtiba ah waa la arkay in ummaddo dhan lagu khasba inay soomaan qolo kasta aragtidooday leeyihi shaam haddii laga arko xijaaj iyo arabu sacuudi iyo lagu khasbi maayo ama yaman la dhihi mayo sooma hadday iyagu arkaanna xijaaj shaam lagu khasbi maayo qolo kasta wixii iyaga u muuqda baa lagula hadlaya haddii qolo kasta waxaysan arag lagu lagula hadli lahaa arrintu waa ku adkaan lahay waxaana aan laysku khilaafsanayn madaalicdu inay iskhilaafsan tahay adduunku isku si ma aha hadda waxa weeye meel bay habeen u tahay meelna waa maali qola kasta markaas sidoodaa lagula hadlay waxay kaloo qabsan karaan qolada ugu dhow oo isku madlaca ay yihiin qurbiga iyo dhawaanshaha xaggee laga fiirinaya culimmada qaar waxay dhaheen afar iyo labaatankii farsakh baan inta intaasun baa noqon kadha وعلى هذا بعض الصحابة والتابعين وإسحاق والشافعي وقال الجمهور هو marka waxay noqonaysaa intaan dhow labadan gobol gobolkan iyo midug iyo nugaal intaasoo madlacina kala yeeshaan haddii masaafadan la qabsado laakiin jumhuurtu maxay leeyihin bisha aragtideeda haddii magaalo ay ka sugnaato ummadda oo dhan waa inay soomaan wa calayhi alaimatu halaaa saddexda imaamna saasi qaba oo kale xaggaasuu badan yahi qaalahu lkhadaabi وqاaل iبن majishun شhiika cajaaibkaha wuxuu yidhi magaalo ku laazimi mayso inay soomaan qolo kaloo aragtay darteed ilaa imaamka weyn oo dalkao dhan xukuma inuu arrinta cilaamyo agtiisa ay ka sugnaato mooyaane isaga waxa weeye magaalooyinkaoo dhan agtiisa hal magaalay ka dhigan tahy wa fi shuruuxi hunaa kalaamu طawiil alla maxaa shuruucda hadal badan ku yaalla bay ha masaladan masale khatara wala ibni xajar fi lfatxi fatxulbaariga ibni xajar casqalaani ciddatu aqwaalin bay intaasoo qowl baa waxaada farjic ilayha in shiit haddaa rabta halkaa aad bay waa kuu tilmaamay can quraybin waxaa laga wariyey waa mawlihii radia allahu canhu ana uma alfadl gabadh umulfadl la dhihi jiray oo cabaas qabay bint alxaaris xaaris gabadhiisa ahayd bacaatatu way didha huwa qurayba ilaa mucaawiya u didha oo bishaami jooga xadiisa qurayb waa taqaanaa qaala wuxuu yidhi ciidaha ayaa laga bartay faqadimtu shaama shaam baan gala haddaan kurayb ahay faqadaytu xaajataa gabadha danteeda waan soo dhameeyey wasuhilla calaya waxaa la ii wasuhilla calaya waa la waa waa la ii dhaliyey ramadaanu ramadaan wal xalaan anagu bishaami aan ku sugnahay ramadaan baa ii bilatay anoo shaam jooga fara'aytulhilaala anigaa bisha arkay aniga anaa bisha arkay waay waana laylat اljumacati baan arka habeen jumcaha uma qadimtu lmadiina madiinaan kusoo noqdo soo gala fii aakhiri shahri bisha gebagabadeeda waa ramadaan baa weli socota fasa'alanii ibnu cabaas baa weydiiyey maxay su-aashaan mataa ra'aytum lhilaal wargoormaa bisha aragteen faqultu waxaan idhi ra'aynaahu waan aragnay laylat اljumca habeen jumca baan aragnay shaam baan joogo qaala yidhi anta adiga miyaa ra'aytu arkay bal dad kale iga dhaaf aduu ma aragt qultu waxaan idhi nacam haa keligay maya wara'aahu naasu dadkuba waa arkeen buu yidhi wasaamuu dadku waa soomeen wasaama mucaawiya mucaawiya shaam oo dhan haystana waa soomay saxaabi jaliilah nebiga wax u qori jiray fa qaala wuxuu yidhi laakina annaga ibnu cabbaas baa hadlay ra'aynaa waa aragnay hu oo hilaalka bisha leylata sabti annagu habeen sabti aan aragnay yidhi habeenkiiba marka maalin sabtiga annagu soonka noo bilowda maalin baa naga horraysa saxaabadii dhexdeedii wey jumca idinku aragta annagu sabti baan bilowna soonka falaa nazaalu ka zuuli mayno nasuuma inaan soomana xataa nugmina alaaiina soddon ilaa aan ka dhammaystirno xataa aakhirka dhihi mayno jumcadiina tirsan maynee waa wadayna ilaa aan soddon ka dhigno ow naraaha ama aan ka aragno sagaal iyo labaatan markaan marayno haddaan aragno waa soo waa furayna haddaan arki weyno soddon baan dhammaystiraynaa shaam bay ka sugnaatay iyo jumca la arka iyo qabsan mayno faqultu waxaan idhi wuladooda awalaa naktafi may awalaa taktafii mayaadan ku kaaftoomayn biru'yati mucaawiyata mucaawiye arkidiis iyo wasiyaamihi soonkiis mucaawiye arkayo soomay faqala wuxuu yidhi laa maya ku kaaftoomi mayno hakadaa sidaas baa amaranaa rasuulu ullahi rasuulka ilaahina amray sala allahu calayhi wasalam nabigaasaana amray maxay madlaca inaan fiirsano madlacna khilaafsanna inaanna fiirsan suumuu liru'yati wa afdiruu liru'yati rawaahu lkhamsatu ila buhaariya xadiidka muslim baa iska leh rag badan baa le dee khamsadii buhari ma inta kalo dhan ba warisa lakin horta saxiix muslimka si gaara u ogow inuu ku yaallo faa'idatun dadka gobollada iyo adduunkuba yidhi hadday xajka aadaan oo ay ogaadaan qolada xajka degan joogta xijaaz aragtida ay bisha arkeen iyo iyaga waddamaday ka yimaadeen inay iskhilaafsan tahay ma meeshay tageen oo waddankaas laga xajinayo oo amaakinta xajku ku taal baa la qabsanaya aragtidooda mise waddankooda aragtida ay kala yimaadeen bay qabsanayaan ilaa rag baa waxay dhaheen waddanka iyaga waanaan qabsanaynaayo maalin gaar carafe istaagay ragga soomaalida qaar baa xataa saasna yaali beri dhexe way ama dad baa waxayba iska qabaan mar kastaba carafa in waktigeeda laga hormariyo oo carafaba aan laba istaaginba ha alaahiru alawelu bay sida daahirka ay sida hore weeyaan oo se ah ummaddaa loo tegay baa la waafaqaya aragtidoodaa la qaadanaya maxaa yeele xajka amaakintiisa manaasigtiisa waa xijaaj bay ka socotaa waddan kale ay aragtida kuma xirna marka madlaca waddankaasa la qabsanaya وhda عlى الqول الأول أma عlى qول الجمهور فالcmرة والله سuبحaنه وتaعالى أعلم